جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sideedda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo wasaaradda gaashaandhigga dowladda xabishida itoobiya ayaa shaacisay inay u diyaargarowday fulinta amarka abiy axmed ee ah in itoobiya ay gaarta badda cas iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose jabhadda t b l f ayaa abay axmed ka dalbatay in deg deg ciidankiisa uu oga saaro gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayadaas askari toobadkeenah uu ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan cudurka baabasiirka iyo waxyaabaha sababa جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wasaaradda gaashaandhigga dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay u diyaargarowday fulinta amarka abiy axmed ee ah in itoobiya ay gaarta badda cas khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya ciidanka xabashada ethoobiya ayaa bayaan ay soo saareen oo ay ku baahiyeen barahooda rasmiga ah ee aaladda internetka waxa ay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin duulaanka ethoobiya ku rabto inay kula wareegto dekada ku yaala xeebaha badda cas war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ethoobiya ayaa lagu sheegay in ciidanka ethoobiya ay u diyaar yihiin inay u dhintaan dalkooda oo marnaba aanay ka labalabayn doonin nafurnimo kasta oo lagu xaqiijinayo danta qaranka ethoobiya diyaargarowga ay ethoobiya ugu jirto sidii ay ku gaari lahayd badda cas ayay ciidanka xabashida ethoobiya muujiyeen sida ay ugu riyaaqsan yihiin tallaabadaas waxa ayna sheegeen in haatan la hadlin doono arrinta dekadda casab iyo badda cas oo ay ka dhawaajiyeen in xanuun ay ku haysay muddo ka badan soddon sano warkaa ka soo baxay ciidamada ethoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si weyn u aaminsan yihiin in aysan jirinin sabab loo xaqiiji layahay arrinta badda cas waxaana qoraalkan ka soo baxay wasaaradda isagoo arrinkaas ka hadlaya lagu yidhi sidaas darteed in laysku dayo in la dafiro arrimaha badda cas iyo casab marka laga eego dhinac kasto ma yeelan karaan wax maangal ah war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu goodiyey islamarkaana cadow shisheeye kalkaal ah lagu tilmaamay qof kasta oo etoobiyaan ah oo kasoo horjeeda damaca guracan ee maamulka abiy axmed uu ku doonayo inuu kula wareego qaybo ka mid ah dekadaha eritariya bayaankan kasoo baxay milatariga ethoobiya ayaa ku soo-aadaya xili eritariya ay si weyn igu diyaargaroobayso iska caabinta duulaan kasta oo kaga yimaada dhinaca etoobiya oo muddooyinkan dambe bareeraheera caddaysatay sheegtayna inay wado abaabul duulaan ballaaran oo ay doonayso inay kula wareegto dekadda casaaba mahadsanid khaalid iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay maleeshiyaadka murtadiinta oo geystay khasaare kala duwan maleeshiyaadkan oo muran uu soo kala dhexgalay ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi uu ku dhex maray iska horimaad sababay khasaare nafeed waxay goobta ku dileen mid ka mid a saraakiisha maamulka riddada afgooye kaas oo ahaa guddoomiye waaxeed islamarkaana lagu magacaabi jiray yaabiye barre abuukar jabhadda t b l f ayaa abay axmed ka dalbatay in deg deg ciidankiisa uu oga saaro gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya xilli ay sii xogaysanayaan dagaalada ahliga ah ee ka holcaya waddanka itoobiya ayaa mid ka mid a jabhadaha mucaaradka ugu tunka weyna waddankaasi waxay soo saartay war kalena hatariska abiy axmed jabhadda xoreynta dadka tigreega ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano t b l f ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegayso in dowladda xabashida itoobiya ay ku guuldaraysatay fulinta heshiiska britoria ee lagu joojiyey dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee ka dhacay waqooyiga waddankaas inta badan qodobadii heshiiskan ayay t b l f sheegtay in maamulka adisaba uu buriyey kuwaasoo waxyaabihii uu dhigayay ay ka mid ahaayeen ballanqaad nabadeed soo celinta barakacayaasha iyo saarista ciidamada federaaliga ah ee qabsaday deegaanadaasi waxay xustay t b l f in kumnaan qof oo barakacyaal ah ay ku dhibaataysan yihiin galbeedka tigre islamarkaana ay la soo diraystay cunto la-aan dawo la-aan hoy la-aan ammaan la-aan iyo sharaf la-aan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo si maalinlaha ay ula kulmaan dadkaasi xabashada tigreega ah dhibaatooyinkaasi baaxadle ayay t b l f ka dhawaajisay inay kasii darayaan marbaa markaa ka dambaysa islamarkaana ciidamada etoobiya ay sii wadaan xasuuqa aamusan ee ay ku hayaan bulshada tigreega iyo qabsashada dhulkooda muddo shan sano ah boqolaal kun ayaa ku dhintay xeryaha barkacyaasha sababo la xiriira gaajo cudurro dayac iyo difaac la-aan waa falal nidaamsan oo si olakaca loo fulinayo iyadoo lagu soo gabanayo magaca nabadda waana calaamad muujinaysa burburin iyo baabi'in toos ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kooxda t b l f ee mucaaradka ah jabhadda tigreega waxay ku baaqday in ciidanka militariga abiy axmed si deg deg ah looga saaro deegaanada ay qabsadeen ee gobolka tigre si loo soo afjaro ayay yidhaahdeen dhibaatada baaxadda leh ay ku hayaan shacabka tigreega barakacyaashuna soo laabtaan saraakiil ka tirsan xukuumadda adisababa ayaa u arka baaqan ka soo yaray jabhadda tigreega ee mucaaradka ah mid u muuqda dagaal iclaamin dadban waxayna ganafka ku dhuufteen in ciidamada federaaliga ah laga saaro waqooyiga itoobiya saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayay dowladda xabashada itoobiya soddomeeyo kun oo askar ah ku daadguraynaysay gobolkan si ay isugu diyaariyaan dagaal lagu hoobto oo ay la gasho ciidanka eritreya oo ay qayb uga sugan yihiin ismaamulka tigre mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiyidiin abu ayman gurguurtow gefla gaalagaalnamo inkawiin adayna gee alla gili geforleyo godobgaare maku gaabiyahayti in ada ku galla muslimiinta geeska afrika kiidiyo nool iyo kiidiyo shahiidi dhowaan howlka xafladaha usaama degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa lagu qabtay xaflad heerkeeda u sarreeya oo gebagaba u ahayd shir wadatashi ah oo ay dhinac socotay dowro sharci ah oo loo qabtay makaatiibta tanfiidka wilaayada islaamigaha ee baay iyo wulaadda degmooyinka wilaayadan taasoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dowradan oo loogu magacdaray sacad binu abi waqaas waxay socotay muddo toddoba maalin taasoo ay dhinac socdeen shirar wadatashi ah looga niqaashayey horumarinta howlaha makaatiibta iyo degmooyinka wilaayada baay waxaana ugu dambeyn laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo isla madasho xafladda laga akhriyey in la xadido oo la sheego shaqooyinka wilaayada islaamiga ee baay sanadkan ay xoogga saarayso marka ilaah fadligii soddon shaqo ayaa oo mixwari ah ayaa la xadiday qorshaa loo dejiyey oo weliba qorshihii fulintaa la dejiyey waxaana ka sugayna insha alla tacala meydaankii lagu arki doono biidn illaahi tacaala waxaa walaalahay ka niqaasheen in la caddeeyo caqabadaha shaqada wilaayada hortaagan ayadoo la sheegaya qaabka ugu fiican caqabadahaas looga gudbi kara sidaa darteed waxaa la xadiday soddon caqabo oo ka mid ah caqabaadka walaalaha shaqada ku jira haysato hadday noqon lahayd heer gobol ama heer degmaba intaas markii la xadiday kadib waxaa laga niqaashay haddanana soddonkaasi caqabada maantayna hortaagan ee sanadka layska leexini raba sida looga gudbaayaa waxaa kadibna mushkilad kasta loo sameeyey dhowr khiyaarad oo looga gudbi kara ilaahay fadligiis ayadana waa la qor waana la diyaariyey makaatibta sagaalka ah ee tanfiidka wilaayada sidee loo horumarini karaa waxaa aad aad loogu dadaalay inta mutamarka uu socday in lasoo bandhigo afkaar cusub oo iijaabi ah oo ibdaac leh taasoo insha allahu tacaala fi nihayatana geeni doonto inaan shaqooyinka wilaayada la hormariyo dhammaan makaatibta kala duwan walaalaha jazaahum allahu khayran runtii waxay soo bandhigeen in ka badan afartan wasiilo oo makaatibta tanfiidka lagu horumarin karo annagoo dabcan maktab dul istaagnay qodobka shanaad oo laga niqaashi wuxuu ahaa sidee loo cilaajinaya mashaakilka qabaa'ilka wilaayada degan runtii walaalaha runtii waxay soo bandhigeen shirkaasi ka qaybgalay in ka badan labaatan fikrado oo lagu cilaajini karo mashaakilka qabyaaladda sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah xubnihii lagu casumay xafladdii lagu qabtay howlka xafladaha usaama ee degmada buulafulay ayaa si gaara ula dardaarmay mas-uuliyiinta makaatiibta wilaayada iyo wulaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay arrinka koowaad ruuxa mas-uulka ah waxaa laga rabaa an yakuuna amiinan lianna ammaanadu waa meesha ay wax ka bilaabanayaan marka waxaan idiin dardaarmayaa wax alla wixii la idiin dhiibo hadday maal yihiin hadday ay tahay qalab ammaanada inaad sideeda u gudataan allana aad ka kaalmo dalabtaan ammaanada inuu idinkugu kaalmeeyo arrinka labaad alsidqu fi alxadiidi waalwacdi inaad ku dadaashaan dadka aad maamulaysaan inaad runkula dhaqantaan ballankana aad u oofisaan runtu waa ku badbaadaa qofka war waxaad i weydiinaysaa aniga ma hayaniyo maba hayaba ballanta aan kula galay anaa kaaga soo hormaray waad soo dahdee maxaa kugu dhacay waa inuu yidhaahdaa oo ka hormaraa qofka arrinkan u dambeeya walaalayaal oo laga rabaa mas-uuliyadda ruuxi qaaday inuu daacada alle ku dadaalo ugu dambeynna waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay isagoo bilaamiyey ujeedka xafladda iyo muhiimadda uu lahaa shirkan wadatashiga ee dhex maray mas-uuliyiinta makaatiibta iyo sidoo kale wulaadda degmooyinka wilaayada baay mar kale xafladan iyo munaasabadan qiimaha badan dadka kuqiibgaadadi ragilangoboda mas-uuliyiinta ahay oo kawaadirtii walaayada iyo mas-uuliyiintiya haddii ayin mustawi walaayo iyo mustawihii degmooyinka iyo muxaafadaadka mas-uuliyiinta iyo untaba kulankan walaayada mas-uuliyiintiya iska aragaayeen lama qaybood iyo xambaarsanaysa bayaanka lagu dhawaajiyaay qaymaha duruusi iyo dowra oo lanka talagalay markaasay min baabi wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ani dadkaasi mas-uuliinta aaniyadiiyo korlanka gaada laka dhasa ilaahay tabaaraka wa tacaala laka xasuusiya maadaama maalin adag ku horreyta iyo geybto lamaad oo ahayti ani laka talada walaayada iyo shaqadii muslimiinta ragaasay ka ogaayeen oo an admadan sidii laka wanaajii faday laka dardargelii fadi habsama socod yo laka saxa fadi walaagay khalala ku jaroona laku dhex saaro fadi walaagay wanaag ana laka kordhiyi fadi walaagay dadkumagogna laha ka siyaadii fadi walaagay saxagna laka sii suga fadi tala noocogaase iya kulanka geebku hayti lamadiiba ilaahay anka xamdiyaane anka mahadnagaana tabaaraka wa tacaala nin suuri geliye waana si wanaagsan haninka dhammaay dhanaga kalena talooyinkii muhiimka ahaayey oo sharkalanka talagalena ilaahay subxaana wa tacaala nin suuri geliyo dardaarowile nin dardaarami oo anka horreyta duruusti lahaqaadadaay hakiigda talooyinkii haka dardaaramaani dhammaantiyo may arafada insha allahu tacaala ani la fuliyo dardaartasii la gaadada runtii intaasii lanka fuliyo adduunyana kaliibanay ka guulaysada aakhirana kaliibanay ka guulaysada mas-uuliyaadka iyo waajibaadka nin taalagna waaba kuwaas laftirshowaha ilaahay nin fududaya tabaaraka wa tacaala marka ani dardaartay culammada iyo dadka khayrka niilijaal iyo wanaagga niilijaal nin dardaarame hoggaansagno waana qaadan shirkan ayaa noqonaya kii labaad oo noociisa ay isugu yimaadaan makaatiibta tanfiidka wilaayada islaamiga ee baay iyo wilaayadda degmooyinka wilaayadan kaasoo miradhalkiisa dhowaan laga arki doono guud ahaan degmooyinka wilaayada baay mahadsanid bashiir askari toobadkeenah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool sidii webi buux dhaafay oo biyihii fatahay oo kale ayay askarta taa'ibiinta ah kusoo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool arrintan waxay ka dambeysay bacdallaahi fariimo dhaxalgal ah oo si isdabajoog ah ay u dirayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada kuwaasoo xambaarsanaa macluumaad dhaxalgal ah oo badbaado u ah idim alle maleeshiyaadka riddada ee ku xaaqmaya furumaha jaxiimada wilaayaadka islaamiga si gaar ah askarta ku sugan qeyb ka mida wilaayada bakool waxaa sidoo kale fariimahaasi ka faa'iidaystay allahna uu sabab ooga dhigay inay ka soo baxaan gaalnimadii ay ku jireen saraakiil iyo askar murtadiin ah kuwaasoo allah towbada uu waafajiyey haddana ka mida bulshada muslimka ah ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool askartaasi waxaa ugu dambeeyey maxamed macalin isaaq oo murtadiinta kaga biiray degmada xudur ee wilaayada bakool muddo uu cadowga la shaqeynaya kadib waxaa isagoo taayba lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool mayba lirey maxamed maalin isaaq maadkira lire mayna kukooy ilaahay marshiaha heg hamaraw kooy nimanta murtadiinta jee kukooy ilaahay haobiyaha hanuuni may baa ka tirsanaya gobol oo may lerahayso adaaday adaanley leraw ciidamada roog ya ka tirsanay ilaahay haw hanuuni haw bi maalantigna may ba rooge burunla waayi ana kabiiray may baa kugu biiray gobol hudur leraw kugu biiri shaylaanana igalgaali hatan ilaahay haw biyay haw hanuuni askarigan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaad loo qaaday dalka yuganda halkaasoo uu ku soo qaatay tababar ciidan waxa uuna ka sheekeynayaa tababarka uu soo qaatay iyo wixii halkaasi uu kala kulmay duraa loogaaday amara leydadii amara loogaaday wadan gaale liijey meel oboor iyoonay nijaaslaylka ama liijey ugandi lere wadan gaala tinhumayte deganta liijey sadooranka gaalnimadeen hangedaysa uganda markan nijey kadib may meele gowdaanay taabaraga galneed tabar oo kenka huma ayo lalawaalada ya meelina geli may kubamadaada tabar ada tabar horta lan lan tabaran ilaan sakasta dhanba may laraas walna mayan dhiibida walna may kadhagada ogda tabaranane sis waa yaalo badan oo un hordhangi hor shiib ilaahay isku hayna haka fahanko maya hubkumay laybileen tabarada ilaahay marsha shiishka furfurowka haya kadabridowka bese ya tabarka kumada aan yoo leenaanay bari kadib meelianaan ogaadi hamarani sheeni saduran waana naanigasaariri gaala oo gaala bahayta hatana kuduran aan nijey meelianaan ogaadi hamarani sheeni waxa uu taa'ibkan fariin u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay ee weli gaalnimada ku jiro isagoona dhanka kale ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray buurdhuxunleh an arlaadan hoobakooy tolkeenkooy muslimiinteenkooy buurunirooga saduran laayinka dhawaay may baanta fareenku diray saahibeeday oo an i kala soonsanaay oo ciidamadaasii ka jar inaa ku tabi iyo anta may fareenku diraa geeg antii ogu baan ilaahay inta u bisheenan may leerahays wadamadiyo diintiyo i dalshohan nagadan buurunlukooyan sadoran inaainga dhawaayan geegmad buurunlukooy wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo iskaashanaya ayaa dadaal dheeraada ku bixinaya inay sabab u noqdaan in cadaabka laga badbaadiyo maleeshiyaadka riddada ee ku sugan safka cadowga gaar ahaan kuwa ku sugan qayb ka mid a wilaayada bakool islamarkaana kabaqaadka u ah ciidamada xabishida itoobiya ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadka muslimiinta ee ku nool soomaaliya ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan cudurka babaasiirka iyo waxyaabaha sababo waa kan cabdulqaadir maxamed rabbaane dhagaystow inta aanan kuu waramin adiga ma isweydiisay weli xanuunka baabasiirka halka uu ka socdo amaba ka yimid taasi waa qodob sidoo kale ma isweydiisay xanuunkan baabasiirka inuu xiriir la leeyahay tamardarrida ku dhacda ragga xagga gogosha sidoo kale saxaro ka soo baxday meel aan booskeeda ahayn dhakhtarka ma ugu sheegtay in aad baabasiir qabto haddaba si cilmiyeysan uga bogo jawaabaha iyo xalka kama dambaysta ah baabasiirka waa cudur caalami ah oo ka jira dunida inteeda kale haba ku kala badnaadeen dadka sida uu u saameynayo bulshooyinka iyo dadka uu ku dhacay waxaana ugu sii daran wadamada sheegta in ay horumareen dadkooda cilmibaarisyadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey xanuunkan baabasiirka ayaa lagu sheegay sababta ay ugu badan yihiin wadamada horumaray in ay tahay in ay cunaan cuntooyinka dufanka ay ku badan yihiin iyo cuntooyinka aan qolofta lahayn amaba ay qolofta ku yar tahay iyo dadyowgooda oo fadhigoodu badan yahay wadamadaasna waxaa ka mid a maraykanka ingiriiska kanada australia jarmalka iyo sidoo kale faransiiska sababta wadamadaas xanuunkaas ku kordhiyey ayaa lagu tilmaamay cunista cuntooyin la warshadeeyey oo processor food wax loo yaqaano ah iyo sidoo kale iyagoo aanan samaynin dhaqdhaqaaq jireed iyo fadhi badan oo ay sameeyaan haddii guryahooda joogaan ama goobaha shaqo intuba sidoo kale dhalmada badan ee dumarka iyo cadaadiska caloosha ka yimaada dhanka kale wadamada xanuunkan uu ku soo kordhaya waxaa ka mid a hindiya shiinaha brazil south africa iyo mexico iyadoo sababtu ay tahay cunto dhaqameedkii oo laga guuray laguna bedelay cunto dufan badan iyo rooti cad iyo sidoo kale korarka dadka ku nool magaalooyinka oo dhaqdhaqaaqoodu yaraaday wadamada lagu tilmaami karo in xanuunkan uu hooseeyo waxaa ka mid a etoobiya soomaaliya uganda tanzania iyadoo loo sababaynayo in wadamadaas ay ku badan yihiin cuntooyinka qolofta leh haddaba soomaaliya xanuunkan muddooyinkii u dambeeyey fara ba-an ayuu ku hayay iyadoo dad badan ay raadinayaan xalka cudurkan si aan wax uga fahamno xanuunkan doctor xanafi cabdi sheekh oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya baabasiirku horta muxuu yahay haddaan isla fahno baabasiirku wuxuu yahay daaweyntiisa waa fududaynaysaa insha allahu tacaala baabasiirka meeshaan malawadka ah ee saxarada ka baxayso waa muruq ilaahay u sameeye subxaana wa tacaala muruq marna kala baxayo marna isqaabsanayo oo maskaxda laga xakumo meeshu marku waa meel halisa wey in marka hore maskaxda lagu hayal rabaa markay saxarada soo gasho midhicirada waaweyn soo gasho inay baxda rabto maskaxda amrayso meesha waa furmaysaa hadhow waa isku soo laamaysaa markay dhammaato shaqada dhamma isnadiifisid ilaahay amarkiis way xirmaysaa meeshu marka waa meel lingax oo kale ah waxaa layahay marka xididadan dhiigga ee waraabina unugyada xididyada markay soo qaybsamaan kuwa soo yaryaraadaan kabaliriska la yidhaahdo hoos u soo dhacaan ee meesha ugu dambaysa ee malawadka yimaadaan marka cadaadis lagu sameeyo oo qofka ix yidhaahdo riixo xiidadii waxaa gelaya dhiig baa gelaya xiidadaas dhiig baa gelaya barar baa ku imaanaya marka taasoo keeni karta marka bararkii ku yimaado laba nooc imaan karaa marka labada nooc waxay tahay xididadaas bararka ku yimid inay yihiin xidido gudaha malawadka ku jira oo xagga gudaha intay ka soo bararaan dhiiggii soo raacaan soo cadaadiyo bannaanka u soo baxo kaa waxaa layidhaahdaa waxaa layidhahaa internal hemoroyd ama baabasiirka gudaha ka yimid midna waxa weeye malawadka afkiisa bannaanka koraa xiidadii ku yiilay markii dhiiga galaanay barraana cadaadiska ku yimaado oo bannaanka koro laga taabanayo labadaasa loo kala saaraa haddaba sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan dhibaatada xanuunkan waxa ay ka timaadaa cillado ku dhaca xididada aroorayaasha dhiigga ee makaanka saxarada soo gala iyo kuwa wasaqda qaada kadibna waxaa dhaca barar sababta ka dambaysa bararkaas waa maxay waxaa inoo sharaxaya doctor cabdnaan cabdalla oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed runtii si toos ah looyma yaqaano sababta rasmiga ah ee keeni karto xididadaas in ay bararaan laakiin waxaa jiro wax la yidhaahdo risk factor ama dadka u nugul ama halista ugu jiro in ay xididadaas bararaan uu bawaasiirka ku samaysmo waxaa ka mid ah dadka saxaro adeega qabo oo saxaradooda ay adag tahay calooshooda ay fadhiso oo aanan si joogto ah musqusho u helin haddaba arrintan yaa go-aaminteeda iska leh doctor xanafi cabdi sheekh waxa uu leeyahay waxaa iska leh dhakhtarka qalliimada guud kaas oo gaari kara go-aanka kama dambaysta ah si marka go'aan looga qaato waxaa inuu baabasiir yahay iyo in kaleeto waxaa loo baahan yahay waanu ku celinaynaa waxaa inay baabasiir yahay in kale waxay u baahan tahay dhakhtar khabiir ah oo arkaa oo go'aan ka gaaraa inuu waxaan baabasiir yahay marka horaato kadib aan u imaanaynaa qaabka lagu daaweynayo laakiin inaa afkala ka tiraa waa baabasiir ama nabar kastoo meeshu ku ilaa tiraa baabasiir ama wax kastoo meeshu lu arkaa baabasiileedo maya saas ma aha baabasiirka waxaa go-aan ka gaari karo oo cadday karo dhakhtar khabiir ah oo general surgery ah oo khibrad u leh oo garan karo dhakhtarkaasaa go-aan ka gaari karo sidoo kale waxaa isweydiin mudan xanuunkan baabasiirkaa saameyn ma ku leeyahay tamar darrida ragga ama xagga gogosha waxaa mar kale arrinkan noo sharaxaya doctor cabdinaan cabdalla dabcan baabasiirka iyo taranka ragga wax xiriiri ma lahan oo kusoo celinaya baabasiirka iyo taranka ragga xubinka taranka ragga in shaqada laga rabay ay qabato in sida loogu talagalay ay u istaagto wax xiriir ah kuma lahan baabasiirka halkan xididada dhiigga siiyo iyo halkan xididada dhiigga siiyo total way kala duwan yihiin balse meeshaas macnaha maxaa ka jiro qofka markii uu baabasiir leeyahay baabasiirkiisana darajooyinka dambe uu joogo ama uu aada u bararan yahay wuxuu dareemayaa shame ceebuu dareemayaa comfort ma noqonayo yani cause meeshii saxaradii duleelkii uu lahaa wax kaga yaalin yani arrin la xiriirto psychological oo oo la xiriirto ayaa dhibaato dhanka jinsiga u imaanaysaa laakiin cilaaqo toos ah oo qofkan baabasiir uu leeyahay dhibaataa kaga timid sariirta wax reseejo laga sameeyey oo documented ah ma jiraan balse sida badan baabasiirka wuxuu caan ku yahay dadka da-dooda ay ka weyn tahay afartanka ama afartan iyo shanka sano ee kor u dhaaftay dadkaasna waxawaaye waxay galayaan age galayaan konton lixdanay galayaan konton lixdanna maxaa waaye waa xilliga testosteron levelka oo hoos u dhacayay kadibna ay bilaabanaysay xaaladihi erectile dysfunctionka ama qofka uu develop garaynaya xanuunada kale sida diabetic sokor dhiikar een, waxyaabahaas iyo xanuuno wadnaha ku dhaco xididdada dhiiga xanuunada ku dhaco waxyaabahaas uu develop garaynaya laakiin ma ahan een, sida bulshada ka dhaadhacsan baabasiir ayaa taranka baabi'iyo
gabagabadiina dhegaystow ka feejignow qof aan khibrad caafimaad u lahayn xanuunkan baabasiirka haddii aad qabtana ku dadaal jimicsiga iyo biyo badan oo aad cabto haddaanu jirin kaliya xanuun iyo in aad cunto cuntada caafimaadka leh ee waddankaaga weliba kuwa qolofta leh soo na tijaabi adiguba aad buu u mahadsan yahay rabaani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu